barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca lix iyo tobanka ogost sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaana barnaamijkeena duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso iyo shaqooyinka ay iskood u abuurtaan
waxa weeye dowlad caan oo waddankii loo shaqo tegi karo kombaniyaal waaweyn waxa weeye oo loo shaqo tegi karaa ma jirto laakiin nin weliba iskax u qabso asi unbaa shaqada isku abuura marka shaqa aniga waxaan ku qasbanaa inaan shaqada isku abuuro halkaan waxa weeye nolomaydka aan ka soo saarto intay badaha ku dhiman lahaayeen oo meelaha tariibta ku baabi'i lahaayeen inay dalkooda wax ka soo saaraan oo beeraha tabcadaan oo dhulka maalgashadaan oo dukaamada furtaan oo waddankooda ka shaqaystaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka yimi koonfurta soomaaliya oo ku nool magaalada laascaanood oo samaystay koox kubadda cagta ciyaarta oo lagu magacaabo banaadir si ay ugu fududaato isdhexgalka bulshadu
anigoo ku hadlay magaca banaadir sool aroortii hore waan iska shaq tagnaa qaarkiina waa xoogsato qaarkiina waa ganacsi xaggan laascaanoodna waxaan u nimid oo keliya amni waxaan doonaynaa sida xidigaha laascaanood si ka daran inaan u ciyaarno labada kun iyo toddobadii ilaa iyo waxaa u dhexeeya labada kun iyo toddobiyo tobankii toban sano wey waa markii noogu horeysay meel yacni nalagu qiimeeyo mise yacni nalagu soo dhaweynayo
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa sabtidii barta twitter-ka soo dhigay sawir kadib markii rabshadaha ay ka dilaaceen magaalada charlesville ee gobolka virginia sawirkaasi ayaa hadda noqday twitterkii loogu jeclaa ee taariikhda barta twitter-ka sawirkaasi ayaa waxa uu muujinaya obama oo garabka ku haysta jaakad suuda islamarkaana fiirinaya caruur ka soo jeeda daaqad oo isugu jira caddaan madow iyo eshiyan qofna kuma dhasho nacaybka qof kale isaga oo ku nacaya midabka jirkiisa amaba halka uu ka soo jeedo amaba diintiisa ayuu obama qoraal ahaan u raaciyey sawirkan
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg taylorson ayaa sheegay in ay washington diyaar u tahay inay wadahadal la yeelato kuuriyada waqooyi xilli kim jong un uu hoos u dhigay hanjabaadiisii ku aadanayd maraykanka ee la xidhiidhay inuu gantaallo ku ridi doono jasiiradda maraykanka ee guam xogaya taylorson ayaa sheegay in maraykanku weli xiisaynayo inay helaan jid ay wadahadal kula furi karaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un hase ahaatee ay arrintu isaga u taallo xogayaha ayaa sheegay in fursad la siiyo diblomaasiyadda xilligaasna ay byong yang tahay inay joojiso gantaalada iyo tijaabada hubka
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya washington dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso ayaa soo bandhigay shaqooyin fudud oo ay qabtaan islamarkaana ay ka helaan nolol maalmeedkooda iyaga oo si iskood ah u shaqaysta wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso
magaalada boosaaso oo inta badan ahayd goobihii ay dhallinyaradu ka tahriibi jireen ayaa haatan waxaa ka muuqda isbeddel ballaaran oo laga dareemayo dhallinyaradii ka tegi jidhay kuwaas oo intooda badan shaqo abuur ka samaystay suuqyada magaalada boosaaso sida suuqa qudaarta oo kale dhallinyarada samaystay xirfadahaasi waxaa ka mid ahaa xirfadda shiididda qudaarta noocyadeeda kala gedisan iibinta dharka iyo weliba kabaha iyo weliba qudaarta qaar ka mid ah dhallinyaradan oo ay ka mid yihiin yaasiin axmed colaad iyo caashe xaashi ayaan ka waraystay arrimahaasi sida kuu muuqata waxaan ku jira barnaamijka qudaarta suuq qudaartan ayaan joogan ka shaqaystaa marka waxa weeye nolol maalmeedka inbaan ku maareeyaa intaan wax dhaafsisan ma jiraan horey shaqooyinkan inta badan waxaa ku caan ahaa haweenka hadda maadaama dhalinyarada ay kusoo badanayaan maxaa ku dooratay shaqadan shaqadan waxaan ku doortay dhallinyaru waxa weeye aqoon kasta ay leedahay waxa weeye shaqo ay haysta ma jirtaan laakiin noloshooda ayay waxa weeye xalka keliya oo loo maareyn karo nolosha waata intaa marka waxa weeye dowlad caan oo wadankii loo shaqo tegi karo oo kambaniyaal waaweyn oo waxa weeye oo loo shaqo tegi karaa ma jirto laakiin nin weliba iska wax u qabso asi unbaa shaqada isku abuura marka shaqa aniga waxaan ku qasbanaa inaan shaqada isku abuuro halkaan waxa weeye nolomeedka aan kasoo saarto waxyaabaha iibiso maxaa sharaxaada oo dadweynaha ka siin kadhaa dabcan waxaa ka mid a qudaarta intay ka kooban tahay qarihii bambeelmadii mooskii liinraantii adugu total inta ay ka kooban tahay qudaartu guud ahaan shacabka intuu u baahan yahay unbaan keenaa magaalada boosaas
qaab noocay u iibisaan marka dabcan hadba sixir waay waxa weye midna waa isbedelaysaa marna waxa weeye waa raqiis hadba waxa weeye suuqa sidooya un baan ula jaaqadnaa shacabka si fiican baan usoo dhoweynaa qiimo wanaagsan oo raalli ay ku yihiin waan kaga iibinaa ayaga ay ku qanacsan yihiin walow waxa weeye hal caqabad ayna haysato caqabadda ayna haysataa waxay tahay qudaarta waxaan ka keenaa magaalada beledweyne sarifkan siddeed iyo labaatan ku yahay halkana waa saddex milyan iyo saddex boqol caqabadda keliya aan haysata waa intaa lacagta dolarka waxaa lagu bedelaya waa saddex milyan iyo saddex boqol magaalada aan joogno boosaaso qudaarta meesha aan ka keennaa laba milyan iyo saddex boqol halkaas waxaan hoosaan aan khasaare aan kaga jirnaa shan boqol oo kun ayaa ayna saaran oo waxa weeye khasaare ah sarafkii oo isku dheeli tirneen ma jiraa shaqo hore ay u qaban jireen marka laga yimaado tan qudaarta hadda iibiso boosaaso inta aan joogo maasha allah qudaarta un baan ka shaqeeyaa wax kale oo magaalada boosaaso aan ka qabtay ma jirto waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nolol maalmeedkaaga ma ka heshaan shaqadan alxamdulilah waxa weeye ilaahay baan iska tala saarsanaa subxin waan soo dheelmanaa alxamdulilah ilaahay wuxuu inoo qadaro un baan ka helnaa waxa intaas dhaafsiisan kama helno insha allah waa uu adugu nolosha asaasiga un bay laga dabaraya wax dhaqaale buuran oo laga soo saari kara ma jiraan horey shaqadan waxaa caan uga ahaa haweenka bal markay dadweynaha idin yimaadaan shaqadan maxaa la dhihi karaa
dadku dadweyn dumarku waxa weeye maadaama ay hore caan ugu ahaan jireen haddana ay raggii waxa weeye haddana raggii ay waxaweye kusoo biireen dhallinyaradii hadda halka keliya loo arko dhallinyaradii maadaama ay tahriibta u bartay waa ku qasban yihiin hadba wixii business loo arkay inay faraha ay la galaan ayadoo halkaas igu baaqsanayaan tahriibta shaqadan waxaan ku doortay waxa weeye waa shaqada ugu sahlan oo waxa weye maanta laga shaqayn karo soomaaliya dhallinyada kale waxaan dhihi lahay aan ugu baaqi lahay in sideedoo kale nin weliba waxa munaasib u ah oo business ah oo waxaweye nololmaameedkiisa uu kusoo saaran karo in uu la janqaado uu dal shisheeye uunan aadin kuma taageeray inuu dal shisheeye aado because dalkiisa ayaa u baahan waa muwaadin howl kasta ayuu qaban karaa oo waxa weeye business ayuu furan karaa xafiis dowlad ayuu ku shaqayn karaa marka total dhallinyada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan uga baaqayaa in waddanka aan laga tilaaban oo waddanka shisheeye aan la tegin oo waxa weeye xooggii iyo dhaqaalihii iyo waddanka inaan laga saarin insha allah intaan soo jeedinaya imise gelin baa shaqaysaa ma jiraan wakhtiyada qayb ka mid aad wax barato
waa jirtaa xilliyada habeenka oo kale macaamo qur-aan ayaan dhigtaa weliba hadda xilli xagaabaxa lagu soo si fiican baan u arkaa waayo xaaladooda inay soo biiraano dadka u yimaadaan oo waddan kusoo kordhaano nala shaqaystaano intay badaha ku dhiman lahaayeen oo meelaha tahriibta ku baabi'i lahaayeen inay dalkooda wax ka soo saaraano beeraha tabcadaanoy dhulka maalgashadaanoy dukaamada furtaano waddankooda ka shaqaystaan oo caruurahooda iyo hooyooyinkooda dadkooda la noolaadaan baan jeclaano kolley raaya ahaanteeda adiga imise sanaa qudaarta iibinaysa labaatan sano siddeed iyo toban sana hadda gadaya haa ilaa burburka intii ka dambeysay dhalinyarada markay idinku soo biireen maxay idin sheegeen marka maxay noo sheegeen wax weyn bay noo soo kordhiyeen waa way kaa firfircoon yihiin waa dad shaqada garanaya waa ciyaal yaryar waxbay haddeer maskaxdooda waa cusub tahay dhaqaale fiican bay soo saarayaan hadday nastaana waddankooda usoo jeedsadaan dadkii sanadka waddanka dhulka waxgelin lahaa ee soo saari lahaa ee tacabka samayn lahaa iyaga weeyeen marka si fiican baan arkaa inay nagu soo biiraan wax soo kordhiyaan waddanka ka mid noqdaan dhalinyaro kalaa jidha ee magaalada wax bartay oo shaqo la-aana bal ka warran dhallinyarada maxaa odhan lahayd kuwa laftooda waxaan odhaa dowladda iyo dadweynaha iyo dhulka ganacsiga iyo in la howlgeliyo oo laga soo jeediyo macnaha mabda'a taariibta xun oo dad dowlad wax u qabato hooyooyinka wax u qabtaan oo loo kaco oo dhallinyarada maskaxdooda lasoo dejiyo baan jeclaan lahaa iyaga laftigooda kuwa xaasas kale iyo kuwaan xaasas kale ahayn labadaba haa inay shaqaystaana waddankooda tacab geliyaan oo ay dalkooda joogaan baan anugu jeclaan lahaa kulley
wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuu ahaa oo inoo soo diray warbixintaasi ka hadlaysay dhallinyarada magaalada boosaaso oo shaqooyin si iskood ah ay ugu noolaadaan oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan abuurtay
duur wanaagsan idilhaan timberlanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhalinyaro ka soo qaxay ama ka yimi gobolka banaadir iyo gobollada kale ee koonfurta soomaaliya oo ku sugan magaalada laascaanood ayaa samaystay koox kubadda cagta ah oo kubaddaas ciyaara oo ay u bixiyeen banaadir football team waxaanay sannadkan isku diyaarinayaan in ay ka qayb galaan tartanka kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee gobolka sool ee ka qaybgeli doona ciyaaraha gobolada ee somalilan haddaba wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray laascaanood kooxda banaadir waxay ka midka tahay dhallinyarada magaalada laascaanood kubadda ku ciyaara dhallinyaradan ayaa waxay yihiin xoogsato waxaynay sheegeen dhallinyaradani inay si weyn ugu dadaalaan si ay bulshada gobolka sool iyo qeybaha kala duwan ee dhallinyarada ay u dhexgeli lahaayeen bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa daadir saaq mooshin oo ku sugan magaalada laascano waayo dad iska xoogsata baynu nahay meelaynu ku tirsannahayna ma jirto anugu horta gaar ahaan sideeduna waxaa ka shaqeeya dadka xoogsatada baan ka mid ahay yacnii waa waxayna igu adag tahay sidaan u heli lahaa xitaa kabihii gashan lahaa xitaa kubadda ku cayaari lahaa waxaan rajaynayaa inaan yacni kasii horumari doono sidaan haddeer aan ku jirno alxamdulilah marba marka ka dambeysa koleyto waan sii gud waan kasii gudbaynaa yacni tan aynu ku jirno naadigiina banaadir waxa uu ka kooban yahay dhallinyaro kala duwan oo koonfurta ka timid oo magaalada laascanooda qaarkood waalidiintu degan yihiin qaar ka shaqaystaan bal qaab dhismeedka aad u dhisteen iyo sidaas ay tahayna kolley wallaahi wax badan baynu soo ururinayna kooxda aynu soo wadwadnay sideed iyo toban qof ilaa iyo sagaal iyo toban qof baynu ku koobanay hadeerto sidaas ay tahayna waynu wadwadnaa dadka qaarkood xitaa maba helaanba yacni shaqada xitaa marmar waa goosgoos sidaas ay tahay magaalada saa shaqoguma socoto kolley alxamdulilah hadeerto weli waan wadwadnaa alxamdulilah kooxda banaadir baad ka mid tahay bal iga sheekee kooxdiina iyo dhallinyarada iyo isdhexgalka kale ee dhallinyarada aada samaysaan iyo anigoo ku hadlay magaca banaadir sool aroortii hore waan iska shaq tagnaa qaarkiina waa xoogsato qaarkiina waa ganacsi qaarka xoogsatada waxay mar kastaba ay ku dadaalaan alabka loo isticmaalo kubadda sida dharka sida kabaha sida golofyada sida boortuhu gacmihiisa golofyada ugasho uu gashto sida koojka oo kale alaabtiisii ayaan ku dadaalaynay isna waa sidoo kale anagoo kale isna waa iska xoogsade xaggan laascaanood waxaan u nimid oo keliya amni in badan oo dhalinyarada sportiska ee sool ayaan isnaqaanaa sida la yiraahdo sida star oo kale sida obig oo kale sida kah oo kale sida naadiyaal fara badan city star naadiyaal fara badan oo hadeer xira xitaa ay jiri jireen hadeer la kansalay xitaa way jiraan markaa dhallinyarada u sharaxaysaan oo kale aad tiraadaan kooxda banaadir maxay idin weydiiyaan qaarkiin oo waxyaabaa idin weydiiyaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a waxayna weydiiyaan banaadir sida loo aas-aasay iyo waxayna weydiiyaan banaadir horumarkeeda meel meesha aad gaarsiin doontaan iyo banaadir miyaad iska dayn doontaan adab noocaas oo kale ayayna weydiiyaan hadale ah annaguna waxaan ugu jawaabnaa su-aasha teeda ugu qiimaha badan waxaan doonaynaa sida xidigaha ay u dabaashaan laascaanood sida idinka aad u ciyaartaan si ka dara inaan u ciyaarno horyaalka hadeer lagu qaban doono sool inaanu ka qeyb qaadano inaanu ka gaarno guul wanaagsan waxaad ii sheegteen inaad ka mid tihiin kooxaha seere-eeda gobolka sool oo wasaaradda ciyaaraha ee somalilanna ay shahaadada idin siisay kooxaha ugu waaweyn aad ka mid noqoteen haa yacni alxamdulilah yacni waa markii noogu horeysay adigu waad qiyaasi kartaa labada kun iyo toddobadii ilaa iyo waxa u dhexeeya labada kun iyo toddobiyo tobankii toban sano wey waa markii noogu horeysay yacni aan aragno yacni meel yacni nalagu qiimeeyo mise yacni nalagu soo dhaweynayo aan aragno wey ma qofkii noogu horeeyey hadeerta yacni xitaa na qiimeeya noo yeero yacni kooxa inay ka jirto wasaaradda yacni inay dalka ay kooxa ka jiraan na dareensiiyo weeye qofkan hadeerta la doortay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdikariin olol oo ka hadlayey dhalinyaro kasoo jeeda gobolka banaadir oo samaystay koox kubadda cagta ciyaarta oo lagu magacaabo banaadir football club kuwaas oo uu isu diyaarinaya inay ka qayb galaan tartanka kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee gobolka sool ee ka dhici doona ama ka qaybgeli doona ciyaaraha gobolada ee somalilan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha ayaan jallici doonaa maxamed axmed bakaal ciro heestaas uu ku luuqaynayay haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka champions liaga ee kooxaha doonaya inay ka mid noqdaan kooxihii hore u xaqiijiyey inay champions liaga ciyaaraan kulmada shalay dhacay waxaa ka mid ah kuwo xiise badan oo naadiga liverpool oo doonaysa sanadka muddo sannadaha kadib inay horyaalka champions liaga ciyaarto waxa ay martiwayd kooxda hovenham ee waddanka jarmalka waxaana ay kaga soo adkaatay laba gooli gool labada gool naadiga kubadda cagta liverpool ay dhalisay ayaa mid ka mid a waxaa u dhaliyey trend alexander arnold halka midka kalena uu ahaa mid uu iska dhaliyey mid ka mid a ciyaartooyda naadiga hovenham hovenham ayaa daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad waxaa u suura gashay goolka madiga inay la timaado waxaana u dhaliyay ciiryahan mark od kulmada kale ee dhaxe waxaa ka mid ah naadiga young boys ayaa waxa ay guuldaro gooli waxba kala kulantay gurigeeda naadiga c s k ee moscow ee waddanka ruushka ka socota kooxda f c copenhagen ayaa la ciyaartay naadiga karabakh waxaana gooli waxba afka ciidda loo daray naadiga f c copenhagen apwell waxay la dheeshay naadiga slavia bruj waxaana laba gooli waxba ku adkaaday naadiga apwell kooxda sporting waxaay bareejo goolla'aana la gashay kooxda f c stadio bokres waddanka rumeniya ka socota kulamo kale oo xiise badan ayaa la filayaa inay maanta dhacaan naadiga napoli waxay la dheli doontaa naadiga niis ee waddanka faransiiska celtic iyo astan ayaa dheeli doona sevilla waxay la dheli doontaa kooxda istanbul astana iyo sidoo kale olombiyakos iyo rajeka ayaa dheeli doona halka bier sheva iyo mariborna ay wada ballansan yihiin lugta labaad ayaa la dheeli doonaa labaatanka bishan agost iyo saddexlabaatanka isla bishan agost dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno qodobada kale ciyaaraha maanta lugta labaad ee koobka spanish super cab ayaa kooxaha barcelona iyo real madrid wada dheeli doonaan waxaana lagu ballansan yahay gegada naadiga kubadda cagta ee real madrid ee ku ciyaarto ee barnabey stadium iyadoo lugtii hore kamnuu saddex gooli gool looga soo adkaaday naadiga barcelona oo real madrid ay ku adkaatay waxaase real madrid hadda ka maqan ciyaaryahan ronaldo oo kulankaasi calaamada rosaha la siiyey taasoo keentay in sidoo kale la ganaaxo ilaa iyo dhowr ciyaarood ciiryahanada buffan oo yuventus goolka u qabta christian ronaldo real madrid weerarka ugu ciyaara iyo messi ayaa loo soo xulay saddexda ciyaartooy ee abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee yurub u tartami doona ciyaaryahanka ugu wanaagsan ayaa lagu dhawaaqi doonaa afar labaatanka bisha agost markaasoo sidoo kale isku aadka jamis liiga la samayn doona dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa nagay
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey inta aynaan gebagabada heesaha iyo weliba idaacaddaba aadin oo weliba caashe inoo soo xushay waan filayaa heesta ugu dambaysana haatanna aan caasho oo barbarkayga bidix fadhida ka codsado inay wararkii isha inoo mariso madaxweynihii hore dalkan maraykanka barack obama ayaa sabtidii barta twitter soo dhigay sawir kadib markii rabshadaha ay ka dhaceen magaalada charlesville ee gobolka virginia sawirkaasi ayaa hadda noqday twitterkii loogu jeclaa taariikhda barta twitterka sawirkaasi ayaa waxa uu muujinayaa obama oo garabka ku haysta jaakad suuda islamarkaana fiirinaya caruur ka soo jeeda daaqad oo isugu jira caddaan madow iyo eeshiyan twitterka obama ayaa waxaa laga jeclaaday twitter in ka badan saddex milyan oo jeer ismaaciil aadaad mahadsantahay caasha haatanna waxaa filaya gebagabada idaacaddana waynu kusoo dhownahay oo dhegeystayaashana waxay naga filayaan dhinacii heesaha in aynu usoo qabanno oo weliba dee kala duwan kala duwan laakiin hal keliyanu haynaa hadda sooma mid u baartay mid waynu usii qadini marka mid kale u baahan yihiin mid labaad ma soo qabtaa mise waa dhinacaaga dee adaan kuu daynayaa maadaama adigu tii hore aan soo qabtay anigu maya dhinaceegan waxaan siinayaa farsamo yaqaanka
heesta shamis iyo codka fanaanka cabdulqaadir jubba waxay gebagabo u ahayd idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil farjar iyo anigoo ah cashe ibraahim intaan mar kale kulmayno idaacadda galabnimo haddii aan laidmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo